tobtee deentee furqaano waxaa taa jiray ninkii taladiisa yeelo ninkii taag daranada taageera siiye tilmaan quruxsane xabiibow hayga taginay
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين درسkan wuxuu ku saabsan yahay ee, dadka yani sida gaarka ah yani macduurka u ah ama cudurada gaarka ah qaba ee, xaaladan aynu ku jirnay cudurkan corona ee, si ay diinta islaamku dadkaasi ay u qadarisay sida gaarka ah ee, ruqsad loogu siiyey waxaa kamid a dadka waayeelada oo kale oo waad aragteen takaaliifta islaamka gaar ahaan soonka oo kale dadka aan awoodin inay soomaan ee, waxaa loogu loogu fududeeyey in la yiri fidyo ay iska bixiyeen ee, maalintii ee, raashin oo sadaqa ah bixiyeen soonkiina ha iska daayeen taasi waxay daliil u tahay diinteen islaamku sida ay diin fudud oo naxariis badan ay u tahay oo dadka yani duruufaha gaarka ah qaba inay qadarinayso dhakhaatiirtu waxay ku taliyeen marka dadka yani cudurada lala noolaado qaba sida sokorta dhiigkarka iyo wixii la mid ah ee cudurkan inay u nugul yihiin oo haddii uu ku dhaco ee, saameyn ka badan inta dadka kale uu ku yeesho inuu ayaga ku yeelanayo ayadoo taas laga duulayo yaa dadka sidaas ah ama cuduradaas qaba waxaa loogu naseexeynaya diintuna ay u ogoshahay ee, inay si gaara ay u taxadaraan oo ay isu ilaaliyaan maadaama jirkooda difaaciisu uu daciif yahay oo haddii cudurkaas uu ku dhacana cudurkana la sheegay inuu yahay mid weerar ku qaada difaaca jirka ee dadka ee, marka ee, iyagoo marka horeba yani cuduradaas sii qabay hadduu kana kusii dhaco difaacooduna uu yaryahay waxaa laga yaabaa khatar weyn in naftooda lasoo gudboonaato si marka taa looga hortago waxaa loogu naseexeynaya dadkaas in ay meelaha dadka isugu imaanayaan ee ay dhici karto in cudurka yani uu ku faafo inay aada uga fogaadaan ee, guryaha inta badan inay joogaan ee, salaadaha iyo tukashada iyo inay ku tukadaan guryaha ee, oo is ilaaliyaan ee, maxaa yeelay diinteennu cudurdaarka waa maqbuul oo way ogoshahay oo waxyaabo yani ka sahlan ama ka fudud ayaa jamaacada in looga hari karo ay diintu ay tilmaantay waxaa ka mid a maalan haddii roob uu da-ayo oo kale waxaa layihi guryihiina ku tukada haddii qof deyn lagu leeyahay uu yani deyn qofkii deynta ku lahaa mashaadka hadduu ku imaado oo inuu qabsado oo asna uusan haynin oo halkaas ciriiri uu dareemo laga cabsanayo yani inuu guriga isaga tukado marka cudur la yiri dadkaas gaarka ah wuu u daran yahay wayna u nugul yihiin maxaad u malaynaysaa oo nafsadooda uu khatar uu gelin karo diinteena islaamkuna waa diin fudud oo ilaahay uu markii axkaamta soonka uu ka hadlayey wuxuu soo dhexgeliyey yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra ilaahay fudeyd buu idinla rabaa culays idinla rabo weysada markuu ka hadlayo oo markii salaadaha ee, la tukanayo in la weysaysto ay tahayna ilaahay wuxuu ku tilmaamay weyse isudirkaas iyo in yani qofku uu mar walba weyse diyaarsado oo uu wejiga dhaqdo oo lugaha dhaqo gacmo yani weysada inta laga weysaysto markii la isu diray kadib yaa ilahi wuxuu yihi arrintaas iyada ah ma una yeelin ilaahay inuu yani eh, dhib idinkaga dhige eh, wuxuu ilaahay rabaa liyutahirakum inuu ilaahay idinku dahiro oo dantiina ayaa ku jirto dantiina ayaa sidaas la idin yeelay marka wax kasta oo diinteennu ay jidaysay waxay ku salaysan yihiin maslaxada dadka maxaa yeele diintao dhan waxay usoo degtay inay ilaaliso dadka maslaxadooda maxaa yeele ilaahay baa soo dejiyey ilaahayna wuu yaqaanaa eh, bini aadamka khalqigiis ilahay wuu yaqaanaa sidaasa ilaahay wuxuu leeyahay yuriidu allahu an yukhafifa cankum ilahay wuxuu rabaa inuu idinka fuudeeyo wa khuliqa alinsaanu daciifan insaanka tabardari ayaa lagu abuuray marka tabardaridaas insaanka lagu abuuray ee ilaahay og yahay ayuu haddana takaaliif iyo waxyaabo usoo diray waxyaabahaas uu soo dirayna si la idinku soo diray ilaa uu ilaa mar kasta uga soo baxa lama dhihine hadday duruufta idiin saamixi weyso oo waxyaabo sidii la rabay inaad u samaysaan idinka celinaya ay yimaadaan si kale oo yani hawsha lagu qabsan karo ayay inoo tilmaantay diintu oo salaada haddii istaag yani loogu talagalay in lagu tukado markii la fayow yahay haddii la xanuunsado waxaa cudurdaar loo qabaa qofku inuu fadhi ku tukado hadduu fadhi ku tukan waayana inuu jiif ku tukado sidaas ayay marka diinteennu ay u tahay diin waaqica dadka iyo maslaxada dadka iyo hadba xaaladda markaas soo cusboonaata wixii yani dadka dantooda ay ku jirto ayay diintu u ogoshahay oo ay u fududaynaysaa marka in aada loo dadaalo oo yani cudurkan yani daawadiisu waa lala-yahay kahortagaas ayaa lagu naseexeynaya oo ummadaha yani dadaalay waa in badan waxbaa looga gartay in yani cudurkii uusan u saameynin sida ummadaha aan dadaalin oo kale ummado yani aad iyo aad yani isu dhigtayna waxaa la arkay isagoo dhibaatooyin u geystay marka inaga diinteena islaamka ee samxada ah ee fudaydka ah dadka yani waxay kula talinaysaa inay ka faa'iidaystaan rukhaska ilaahay uu siiyey oo markii duruuf ay la soo gudboonaato duruuftaasi sidii ay u maarayn lahaayeen ayay diintuna u ogoshahay marka saas daraadeed dadkaas aan gaarka u tilmaanay ama dadka waayeelka ah ama dadka cudurada gaarka qaba dadkaas iyaga ah taxadar dheeri ah oo ka duwan midka dadka kale dhanba looga baahan yahay inay taxadaraan ayaa ayaga looga sii baahan yahay ayaga oo naftooda loo dhimrinayo ayaga oo jacayl loo qabo diinteena islaamkuna waa diin tarbiya oo dadkeena cid aan ka maarana male sida dadka qaarkood laga sheegay dadka waayeelka ah haddii yani ay duruuftu sii adkaato kolleyba way dhiman lahayn ha iska dhidhinteen inagu ma dhahayno diinteena waxay nagu tarbiyaysay qofka ilaa uu ka geeriyoodo in gacanta lagu hayo loo naxariisto caafimaadkiisa lagu dadaalo sidaas way marka waxyaabaha la isu amraayo oo la iskugula talinayo in yani dadka waayeelka iyo dadka khaaska ah in yani laga warqabo duruuftoodana la tixgeliyo wacyigelin gaar ahna la siiyo marka taasaan kula talinaynaa dadkaasna anaaba ka mid ahoo yani culimada yani aan fiqi aan kusoo saaray fatwo ah dadka cudurada gaarka qaba sida dhiikarka oo kale iyo ayaga waxay cudurdaar u qabaan inay guryahooda ku tukadaan oo masaajidka ayna imaanin inta duruuftan ay jirto marka ilahi subxana watala aan ka baryaynaa inuu ina garab mariyo dhibaatada adduunka o dhan uu ka qaado dadka u nugul ee gaarka ahna cinaayo gaara iyo naxariis gaara inaynu siino ilaahayna naxariistiisa dhammaanteen hana wada huwiyo darsigan intaasuu ku ogyahay wasala allahuma calaa sayidina muxamedin wacala alihi wasaxbi ajmaciin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wayo tubti dintii furqaano waxaa taa jiray ninkii taladiisa yeelo ninkii tag daranada taageera siiye tilmaan quruxsani xabiibow hayga teginay